dalkeena soomaaliya ayaa xilligan ku jira kasoo kabashada soddonkii sana u burbursanaa iyadoo dadka soomaaliyeed xilligan u jeesteen horumarinta dalka iyo ka faa'iidaysiga kheyraadkiisa magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ah meelaha ay wakhti xaadirkan ka jiraan fursadaha badan ee ganacsi islamarkaana u baahan maalgashiga qaar ka mid ah aqoon-yahanada degmada dhooble oo waraysi la yeeshay ayaa sheegay in la joogo wakhtigii maalgashi dhinacyo badan leh lagu samayn lahaa degmada dhoobley loogana baahan yahay dadka ku nool dhoobley iyo sidoo kale qurbajoogta ka maqan inay maalgashi ku sameeyaan fursadaha ka bannaan degmada magacayga cabdiqan cabdulahi haajir haa waa la joogaa run-aantii dhowle waxay ka mid tahay meelaha ugu istaraatiijiysan soomaaliya sanadii u dambeeyey shan sana u dambaysa dhowley dhismo waxay gasha ah inabaan caadi ahayn oo xowli ah hadday noqoto dabaq in laga dhiso hadday noqoto boosaskii oo dhabal noqday hoteelada inta badan waxaa weeyaan iskaasitiin ugu tago aada inoogu yaryihiin aada inoogu yaryihiin waxaan dhihi lahaa qorbajoogta waxaa weeyaan jubbaland u dhalatay waxaan dhihi lahaa fikradahaas wadanka waxaan ku dhiirigelina inay maalgashaan ay wadankooda kusoo laabtaan magacaygu waa tiftaax xasan cabdulaahi xilligii waa la taagan yahay la maalgashan lahaa degmada dhooble ganacsiga la casriyeeyo subermarketyo waaweyn hoolseello waaweyn halkan laguma soo koobi karo waxyaabay u baahan tahay in laga hormariyo waxyaabahaas hadda usii muhiimsan waayo dadkiina horumarkiibay la jaan qaadayaan iyo caalamka cusub iyo nabadda maasha allah ee ka jirta degmada ayaa wax walbaba suurtagelinayso iyo micnaha soomaalida idil oo deegaankii wadadegayso runaantii aad iyo aad baan anigu soo dhaweynayaa qurbajoogta dalka inay maalgashtaan ay noo keenaan warshado sida hadda warshad ka mid hadda waxay leedahay warshad oo biyaha samaysa biyahan mineralka in ayagana warshadooyin kale noo keenaan maalgashi badan noo sameeyaan kana qayb qaataan horumarka deegaanka sida hadda waxaan rajeynaynaa insha allah inaan yeelano garoon xilliga roobka iyo xilli kasta la degi karo maadaama ay ay tahay xilliga ku habboonaa munaasabkana ahayd in la maalgashado degmada dhobley maalgashigaasoo noqonayo mid horumar zaa'ida keena sida magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya saasaan ka rajeynaa insha alla